أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurati اlancaam waxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay waidaa raayta ladiina waidaa haddii ra'ayta aladiina kuwii aada aragto yakhuuduuna dhex jeexayeen fii aayaatinaa aayaadkeenna dhexdee dhexdooda dhex jeexayeen fa acrid jeeso canhum iyaga xaggooda ka jeeso xataa intii yakhuuduu ay ka jeexaan fii xadiidin sheeko gayrihi jees-jeeskaa aan ahayn wa imaa yunsiyannaka shaytaanu wa imaa haddii yunsiyannaka ou ku hilmaansiiyo ashaytaanu shaytaan hadduu ku ilowsiiyo eed markaa la fadhiisato falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xusuus ka gadaale maca alqowmi qolaha la fadhiisanin aldaalimiina dulmi falay wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna sheekadaas xun ka dhowrsanayey kuwii ka dhowrsan kuwii ka dhowrsanayeen korkooda ma ahaanin min xisaabihim kuwaa dhex jiiraya oo dhex jeexayo baatilka xisaabtooda xaggeeda min shay-in ay shay-un waxba ma ahaanin walaakin lagu noqoyee calayhim korkooda waxaa ahaaday dikraa ay tadkiratun waanin ayaa dushooda ahaatay lacallahum yattaquun likay yattaquu si ay u dhowrsadaan oo ay uga dhowrsadaan baatilkaa ay dhex dabaalanayaan waxaa la leeyahay aayaddan waidaa ra-ayta aladiina waidaa ra-ayta haddii aada aragto aladiina kuwa yakhuuduuna dhex jeexayaan oo iska dhex muquuranayaan fii aayaatina aayaadkeenna yacnii waxay ku dhex jeexayaan aayaadkii inay jeesjee ku jees-jeesaan si qaldan inay u fasiraan oo ay tafsiirka iyo muraadka alle iyo rasuul ay ka xumeeyaan wax aan diin ahayn inay ka diin yeeshaan kuwa diinta aayaadka alle sidaa u dhex jeexayo oo u dhex jiirayo marna jees-jees marna waxaan diin ahayn oo laga diin dhigto sidaa u dhex jiirayo kuwa haddaa aragto fa acrid canhum yacnii haddii aada ogaato kuwa ama aada aragtaba ka jeeso aayaddan marka waxay asal u tahay bay culimmadu yidhaahdaan dadka hadalka xun ee diinka ilaahay baatilka uga hadlo in laga fogaado oo aan lala fadhiisanin ayaa aayaddan laga qaadanayaa hadday ahaan lahaayeen gaalo malaaxida aan iyagu diin aaminsanayn oo keliya rabo inay diinta ilaahay shaki ka dadka muslimiinta quluubtooda inay shaki uga beeraan kuwa rabo falaasifo malaaxida gaalo ah inaan lala fadhiisanin la dhagaysanin baatilkoodaas oo aan dhagaha la makaninin waxaa kalooy noqon karaan dad iyagana islaam muslimiin ah oo aan islaamkii ka bixin laakiin diintii si qaldan uga hadlana waa jiraan kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa ahlu lixdaathi waalbidac dadka marka diinka kusoo dara waxaan ka mid ahayn bidcada ka diin dhigto oo waxaana leeyahay rasuul aynan diin ka dhigin dadka diin uga dhigo kuwaas iyagana in laga fogaado labada qolo marka qolada horena de waa kan nebigaaba la amray inuu ka fogaado ee uunan markaa la fadhiisanin amarkan markaa nebiga iyo mu'miniintaba caam uu ku yahay sida alxaafid ibnu kathiir uu sheegay waxaa kaloo sidoo kale iyadana saxaabadu iyo a-imadii salafka ay ku dhaqmeen ee geesta kale uga dhaqmeen oo qof muslima haddana baatil sheegayo isaga laftiisa inaan la dhegaysanin oon dhagaha la siinin macnaha iyadana marka waxaa aada u tilmaamay aimadu way aaday u tilmaameen mithaal iyo tusaalena waxaa noqon karo qisadii cumar radia allahu canhu ninkii la dhihi jiray sabiiq ibni cisl nin baa cumar u yimid ninkaana marka nin mutashaabihaadka qur-aanka raacraaco ayuu ahaa markaasuu cumar ku yidhi yaa amiira almu'miniin maa wadaariyaati darwa wadaariyaati darwan maxaa laga wadaa waa u fasiray cumar marka wuxuu yidhi hiya riyaax waa dabaylaha markaasuu haddana wuxuu yidhi maa falxaamilaati wiqran faljaariyaati yusran maxaa laga wadaa isaga marka ulajeedo kale ayuu lahaa dadka marka yacnii dad buu rabay inuu quluubtooda shaki iyo ishkaal iyo wax ku beero tafsiir marka aan ahayn kii nebigana waa ku qanci waayey yacni waxaan ujeedaa tafsiirkii rasuulkana waa ku qanci waayey cumar markuu sidaa ku arkay ee uu dareemay ayuu markaa garaacay ushiibuu u qaatay diradii ahayd markaasuu aada u garaacay ilaa uu yidhi bacdi riwaayaat yaa amiira almu'miniin qad kharaja maa fii ra'si amiirulmu'miniino wixii madaxa igaga jiray ee shubha waa iga baxday ee iddaa markii dambena cumar radia allahu canhu basra iyo dhulkaa ayuu ninkii reer ciraaq buu ahaa markii uu basro xaggeeda usii socdayna abuu muusa alashcari buu warqad u qoray markaasuu wuxuu yidhi ninkaa dadka yaynan la fadhiisanin oo isaga iyo dadka kala celi maxaa yeelay dadkii buu diinta ka hadlaynayaa ha laga celiyo dadka sidaas buu yeelay xalqo walbo marka uu soo ag istaagaba dadku waxay dhahayeen ninkaani waa ninkii amiirulmu'miniinka ka digay casmatu amiiri almu'miniin markaasaa laga kacaa markaasuu wuxuu noqday fasaara baciiran ajraba wuxuu noqday markaa yacni ratica dhaqaba oo kale wax la fadhiisanayu waayey markaasuu si dhaba u towbad keenay abuu muusa cumar buu warqad usoo qoray markaasuu ku yidhi ninkii addoonkii yacni sabiiq ibnu cislin waa towbad keenay waana ka laabtay wixii haddaba hadday marka sidaa tahay wuxuu yidhi isaga iyo dadka isu daa marka dadkii marka muslimiinta madaxda ahaa ee ahlu khayrka ahaana dadka mar walba shubuhaadka wato way ka celin jireen dadka caamada quluubtooda iyo masaamicdooda inay siiyaan aayaddanna waa aayadda asalka u ah arrintaa iyada ah laakiin waxay u baahan tahay mar hadday dadkii muslimiinta kooxa kooxa hadda ay noqdeen oo koox walbaana iyada iscajabisay koox walbaa kooxda kale ayay waxay ku sheegaysaa inay ayagu yihiin ahlu bidac kuwa in laga dheeraado oon la dhegaysaninna inay iyaga yihiinay ku sheegaan meeshaas marka mashaakil iyo dhib baa ka yimid qofkii markaa de si uu u ogaado xaqiiqda wuxuu u baahan yahay marka bidco waxay tahay inuu ogaado bidcada xugunkeedana ma ogaan karo ilaa uu diinta si dhaba uu u barto oo uu cilmi u yeesho marka uu cilmi yeesho iyo aqoonba wuxuu garan karaa wixii bidco ah iyo waxa aan bidco ahayn inta ka sokayso qof hadalkiis iyo koox fakarkeed iyo waxaa laga yaabaa in maanta dhan un markaasi qof un uu u dagaalamayo isagu laakiin uu isleeyahay diintii baad u dagaalamay bidcada marka waxaa la yidhaahdaa alixdaathu fi ddiini bacda alikmaal diintii oo wax lagu soo daro markii la dhammaystiray ka gadaale shaygani marka in diinka lagu soo daray iyo inuu ka mid yahayna de waxay u baahan tahay inaad axaadiidta nebiga barato siirada nebiga inaad aqoon u yeelato luqadii lagu fahmayey inaad aqoon u yeelato qawaaciddii fahamka kaalmeynaysayna inaad fahamto haddii aadan waxaasoo aalaada aadan lahayn ama fahamsanayn bidcada aada sheegtaa waxba ma tarayso waa bidco aan xukun aan maxkamad saxa aynan qaadin unbay iska noqonaysaa ilaahay agtiisana waxba ka macno ka yeelan mayso qofku marka uu ogaado shaygu inuu bidco yahay ka gadaale haddana qofkani ma waxaa wanaagsan in yacni markaa lagu ciqaabo arrintii cumar ku ciqaabay oo kalese maxay u baahan tahay iyada lafteeda waxay u baahan tahay ilaa afar shardi ikhlaas dartiis in looga hijroodo qofka ahlu bidaca lagu naco alla dartii waa inay kaa tahay koow ta labaadna waa inuu qofkaasi bidcada dadka ugu yeeraa haddii uunan bidcadiisa dadka ugu yeerin isaga waa in hoos loogu naseexeeyo oo marka la yidhaaha war ilaahay ka cabso sidan kuuma toosna markaa yacni si sir ah in loo waaniye leanna isaga mushkiladiisu waa sir ayb haddii laakiin uu bannaanka dhigo oo uu dacwo bannaanka uu dhigayo ay tahay markaasi waa lagu ciqaabi karaa marka in laga hijroodo daabitka saddexaadna waxa uu yahay maslaxadu xaggey ku jirtaa ninkan in la naco oo laga aamuso iyo in lasoo dumo tay maslaxada ku jirtaana waa in la fiiriyo maxaa yeelay cumar iyo asxaabta iyagu dad waxay ahaayeen ninka ay nacaan ama ninka ay ka aamusaan nin tuka cambaarle buu noqonayo laakiin adiga ninkaad ka aamustaa hadduusan waxba noqonaynin maxaa ka dheefaysaa marka aamusitaanka iyo nacaybka waxaa fiican marka inaad soo dhaweyso ood xaqi u sheegto ood rifqi iyo liin kula dhaqanto mar haddii aadan maslaxadii ku keeni karin xoog iyo nacayb aadan ku keeni karin marka waxaa weeyaan muraacaatu xaali lhaajiri qofka hijroonayo xaalkiisa waa in la eegaa quwatan wa dacfan labadaa in loo kala eego hadduu isagii kaa magac dheer yahay adigana aanba lagu aqoonin hijrada aada saarto tiraa war ninkaa hebel ayaan lala hadlin yaa kaa hoos qaadayo isagaa kaa magac dheerbe marka walidaalika alimaam axmed markii la su-aalay nimanka khuraasaan niman joogay baa la su-aalay baa waxaa la yidhi xaalkoodu sidee dadka ahlu xadiidkae meesha joogo nimanka bidcada watee meeshaas joogo ma ka hijroonayaan maya buu yidhi leanna dadka ahlu sunnadaee meeshaas joogo waa yar yihiin awoodna uma laha inay hajri iyo xoog ay wax ku fuliyaan marka say kula dhaqmayaan mudaaraad ha kula dhaqmaan oo hana iska sasabaan xaqana ha u sheegaan oo habkaa macnaha ha kula dhaqmaan su-aalaat abi daawuud lilimaam axmed sidaasaa ku jirtay marka intaana marka culimadu afartaas daabitba way sheegaan shaykhulislaam ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad majmuuculfataawaha ayuu ku tilmaamaa haddii aan la raacin qaabkaasna hajrigu iyo nicitaanka iyo collaytanku ma noqonayo markaa collaytan maslaxadii laga rabay laga gaarayo ma noqonayo ayb aduu marka meeshaan aayadda ku jirta macnahaasaa ku jiro dawaabidaasna waa dawaabid ulhajri dadka dalabatulcilmigu anfacayaa marka iyaga marka inay aada u fahmaan qof kastee muslimana waxaa laga rabaa hal xaqiiqa inuu fahmo qofka muslimkaah waxaa ku kulmi karo macsi iyo daaco sunno iyo bidco arrimo khisaal oo min khisaali lkufri ah khasla min khisaali lkufri dhaqanka gaalada dhaqan ka mid ah yaa laga heli karaa isaga isagoo muslimaa laga heli karaa waxyaabahaas meeshaa marka macnaheedu waxay tahay waxaa ku kulmayo muujibu lkaraama muujibu likraam iyo muujibu lihaana wax lagu jeclaysto iyo wax lagu nacaa labada qofka ku kulmi karo hal qof adiga marka maxaa lagaa rabaa inta uu wanaagsan yahayna inaad ka jeclaato inta uu xun yahayna inaad ka beri noqotood ka fogaato sidaana marka waa si ay ahlu sunnati waljamaaca ay ku ijmaaceen ayib marka ninkaani waa muslim marna macsibow sameeya marna daaco daacada ku jeclow macsidana ku dhibso oo ku nac marna sunnadii nebigu ku dhaqmayaa marna bidca usoo ayuu ayuu gelayaa bidcadaasna waa inaad ku nocdaa sunnadaanna waa inaad ku jeclaato mararka qaar buu wuxuu gelayaa arrin umuurihii gaalada ah oo kale maalan oo aan laakiin lagu kufrinin sida abudar radia allahu canhu markii uu nin baan la caytamay buu yidhi waqtigii rasuulka markaasaan waxaan ku ceebeeyey hooyadiis oo waxaan ku idhi yabna sawdaa waar kii islaanta madoobeyd ay dhashayow hooyadiisu marka wuxuu ku caayay madownimo markaasuu nebiga wuxuu yidhi innaka mru-un fiika jaahiliya abudarow waxaa kugu sugan buu yidhi qof waxaad tahay khasla min khisaali ljaahiliya ay ku jirto khasladaasi waa maxay midabkaas uu ku nacayo ama uu ku ceebeynayo ninkan hooyadiisa inaka mru-un fiika jaahiliya buu yidhi haddana marka islaamnimadii ugama bixin abudar ee intii uu ka wanaagsan yahayna qofku waa ka wanaagsan yahay wixii uu ka xun yahayna waa lagaga beri noqdaa taas marka haddaad fahamto oy si fiican kaaga dhacdo waxaad dareemaya qofka muslimkaa meesha uu kaa taagan yahay marka ayb mahmaa uu bidco ku jiro gaal baxtiya la mid noqon maayo waxyaaba un markaa yacni iimaanku uga soo sokeeya ayb laakiin firaqa iyo kooxuhu intay isnaceen isnaceen isnaceen ayaad arkaysaa mararka qaar qofkiiba gaaladii si ka sida loo fogeeyo si ka badan baaba loo fogeynayaa mana wanaagsana taasna ayb waidaa haddii ra-ayta aladiina kuwii aada aragto yakhuuduuna dhex jiirayeen fii aayaatinaa aayaadkeenna dhex jeexayeen fa acrid ka jeeso canhum iyaga xaggooda xataa intii yakhuuduu ay ka jeexaan iyagu fii xadiidin sheeko gayrihi taa ka duwan sheekadaa marka ay alla ku jeesjeesayaan iyo diinkiisa ama ay masabidanayaan wax ka duwan ilaa ay ka galaan adig alla fadhiisanin waimaa yunsiyannaka hadduu ku ilowsiiyo ashaydaanu shaydaan maadan waa zaa'ida waay intana waa shardiya inta shardiyadaana maada zaa-idada markay ka daba dhacdo maadu ay gadaal timaado inta badan qur-aanka ficilka ka dambeeyaa nuunu tawkiid baa la geliyaa waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fa imaa tadqafannahum fi lxarbi waimaa yunsiyannaka shaydaanu nuuntaasi marka ama nuunu tawkiid thaqiila ha noqoto ama khafiifa ha noqoto mid ay doonto un nuunu tawkiid baa la geliyaa shaydaankii hadduu ku ilowsiiyo falaa taqcud ha fariisanin bacda dikraa xusuusasho kadib kolkaad adaad ilowdo shaydaan ku ilowsiiyo adoo la fadhiyo un aada is aragto hala sii hala fadhinin bacda dikraa markaad xusuusato kadib nisyaanka iyo hilmaanka waa lagugu cudur daarayaa laakiin markaad xusuusato kadib haag fadhinin maca alqowmi qolaha macooda ha ahaanin oo ha fadhiisanin aldaalimiina dulmi falay wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna iyagu cabsanayeen maxay ka cabsanayaanna sheekadan beentaa inay alla ku been abuurtaan aayaadka alle baatil si baatilnimo ay uga hadlaan kuwa ka dhowrsada dushooda ma ahaanin min xisaabihim min xisaabi alkhaa'idiina kuwa ilaahay aayaadkiisa ku jeesjeesaya xisaabtooda min shay-in waxba ma ahaanin korkooda marka min xisaabihim damiirku wuxuu u noqonayaa alkhaa'idiina kuwa jeesjeesaya ayb yattaquuna waawda ku jirtana waxaa weeyaan waa dadka kuwa ilaahay ka cabsaday oo iyaga aan baatilka dhex dabaalanin wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna sheekada baatilka kuwa ka dhowrsado oo mutaqiinta ilaahayna ka cabsada dushooda ma ahaanin min xisaabihim min xisaabi alkhaa'idiina kuwa dhex dabaalanayo dhex muquuranayo baatilka xisaabtooda iyaga dushooda ma ahaanin min shayin waxba walaakiin lagu noqoyee dikraa calayhim korkooda waxaa ah oo laga rabaa kuwan fiican dikraa tadkiratun waanin ayaa dushooda ah oo ay waaniyaan kuwa baatilka ku hadlaa lacallahum yattaquuna say baatilka uga dhowrsadaan kuwaas iyaga waanaa lagu leeyahay waano kadibna wax dembi ah dushooda noqon maayo wadari ladiina اtakhaduu diinahum laciban walahwan wagarathum اlxayaatu اddunyaa wadar isaga tag aladiina kuwa ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda laciban dheeldheel iyo walahwan lahwi kuwa ka dhigtay waqarad ay kedisay hum iyaga alxayaatu noloshii addunyaa dhoweydna ay khiyaantay oy dagtay wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aanka ku waani an tubsala lianlaa tubsala si aan naf loo mancinin oo aan looga celinin raxmadda alle saan looga celinin nafsu nafi bimaa bisababi maa kii dartiina aan raxmadda alle looga celinin kasabad ay shaqaysatay laysa lahaa xaal ownan u sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa waliyun mid arrinteeda maamulo walaa shafiicun mid ergeeyo wain tacdil haddii ay furato yacni nafsadaasi kulla cadlin furasho dhammaanteed hadday isfurato laa yu-khad laga qaadi maayo minhaa xaggeeda ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ubsiluu laga celiyey oo laga xirmaaniyey naxariistii alle bimaa kasabuu bisababi maa kii sababtii kasabuu ay shaqaysteen lahum waxay leeyihiin sharaabun sharaab sharaabka oo min xamiimin biyo aada u kulul ka ahaaday wa cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshaha ay ahaadeen yakfuruuna inay alla diidayaan ay ahaadeen darteed marka allah wuxuu leeyahay wadari ladiina wadar iskaga tag aladiina kuwa ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda laciban dheeldheel iyo walahwan lahwi ayb kuwa marka diinkoodii dheeldheel iyo lahwi wax lagu daaha ka dhigtay oo aan diinkoodii ka dhiganin dhabnimo aan u qaadanin kuwa iyagaa marka iskaga dheerow oo ka fogow ka tag ayb waxaana loo jeedaa gaalada waana kuwa aayaadka alle ku jees jeesay ku ciyaaray marka la xuso sidaa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi in allaha tacaala jacala likulli qowmin ciidan alla qolo walbaa ciid buu u yeelay fatakhada kullu qowmin diinahum ay ciidahum laciban walahwan qolo kasta alla ciid buu u yeelay dadkii kale marka ummadihii kale diintoodii dheeldheel iyo lahwi bay ciiddoodii dheeldheel bay ka dhigteen wa ciidu lmuslimiina muslimiinta ciiddoodana alsalaatu waltakbiiru wa ficlu lkhayri waa in markaa waa la tukanayaa ciiddii salaadaa lagu bilaabayaa sadaqaa la bixinayaa waa la farxayaa kadib marka ummadaha kale laakiin diinkoodii khamri la cabo iyo doofaar hilibkiis la cuno iyo markaa yacni wax hadhow un markaa laga shallaayay ayaa ciid u ah ayb hadday noqon lahayd marka ciidaha iyaga ay diin ahaan u aaminsan yihiin waxay ka dhigtaan marka wax ay ku khamro cabaan oo ay markaa yacni ciyaar iyo dheeldheel bis cibaado alle waa iloobaan iyaga maba cibaadeysanayaan ayb sidaana aayadda waa laga macneeyey ayb waqarathum ay waxaa kadisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd baa qoladaa khiyaantay oo dagtay wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aankii ku waani an markaa damiirkaa bihi qur-aanku u laabanaya an tubsalana marka jumlada waa tacliiliya lianlaa tubsala ayaa laga ayaa macnaha laga macnaynaya ee macno waxaa jira abu xayaan uu muujiyayo oo isagu marka uu leeyahay wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aankii ku waani ayb an tubsala marka damiirkaa bihida in laga bedelo oo macnuhuna marka wuxuu noqonayaa qur-aankii ku waani waxaa kalood ku waanisaa lianlaa tubsala an tubsala nafsun an tubsala nafsun naf in laga celiyo naxariista alle in laga celiyo bisababi maa kasabad waxay kasbatay darteed in looga celiyana arrintaa ku waani marka waxay noqonaya an tubsala fii maxalli jarin waa bedel oo damiirka laga bedelayo iyadana waa icraab toosan abu xayaan albaxru lmuxiid saasuu ku sheegay laakiin waxay u badan yihiin mufasiriinta jumlada tacliiliyaba in laga dhigo ayb wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aankii ku waani an tubsala lianlaa tubsala wa aslu libsaal marka wa aslu libsaali waxaa la yidhaahdaa altaxriim qofka shay in laga mamnuuco oo laga celiyo mancin iyo celin ayaa laga wadaa ibsaalka wa aslu libsaali taxriim yuqaalu waxaa la yidhaahdaa absaltu lmakaana meeshan ayaan waxaan ka sameeyey seero ayb idaa xaramtahu falam yuqrab haddaad marka yacnii intaad mancisay oo dadkii ka celisay oon loo soo dhawaaneyninba ayb absaltu lmakaan bimacnaa makaankan baa waxaan ka dhigay xariim meel aniga ii xiran oo ii sheedan ayaan ka dhigay oon lasoo geli karin wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa asadun baasil asadun baasilun libaax marka yacni cadow oo dhan iska manciyo o iska celiyo ayb asadun baasil wax udh shay usoo dhawaanayaa male baa laga wadaa ayb marka macnaha aayadda alibsaal haddii sidaa laga macneeyo waana sida ibnu jariirna sheegay raaqib alasfahanina uu sheegay kitaabkiisa mufradaat lqur-aanka uu ku sheegay marka macnuhu wuxuu noqonayaa wadakir bihi qur-aankii kuwaani an tubsala lianlaa tubsala si aan looga celinin nafsu naf si aan looga celinin raxmat allahi ilaahay naxariistiisa siaan looga reebin oon looga celinin ayb macnuhu marka sidaa luqada saas ayuu waafaqa waxaa kaloo lagu fasiray liala an tubsala lialaa tus tusal lialaa tuslama nafsun ila alhalaag nafsi aan halaagga loogu dhiibin lialaa tufdaxa si aan loo ceebeynin intaba waa lagu macneeyey laakiin tafaasiirtaas waa iska tafaasiir macnaha un laga eegayo laakiin asalka kelmadda ibsaalku sidaas wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aankii ku waani an tubsala lialaa tubsala si aan looga celinin nafsu nafi naxariistii alla saan looga celinin bimaa kasabad bisababi maa kii sababtii kasabad ay shaqaysatay darteed marka qofku waa inuu iska ilaaliya naxariista alla waxaa kaa mancin karo kaa celin karo dunuubta aada geysanaysid laysa lahaa xaalownan u sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa weliyun wax weli a walaa shafiicun ounan u sugnaanin ku u ergeeyo wain tacdil hadday furato kulla cadlin wain tacdil nafsadii hadday furato oo ay isfurato kulla cadlin furasho dhammaanteed laa yu-khad la qaadi maayo minhaa nafta xaggeeda laga qaadi maayo furashadaas ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ubsiluu laga celiyey naxariistii alle laga manciyey bimaa kasabuu bisababi maa kii darteed baana looga celiyey kasabuu ay shaqaysteen lahum waxay leeyihiin sharaabun sharaab sharaabka oo min xamiimin biyo aada u kulul xaggooda ka ahaaday xamiim waa faciil bimacnaa mafcuul waa marka xamiim bimacnaa maxmuum waa biyo aada loo kululeeyey wa minhu qiila alxamaamu xamaaman meesha biyaha kulul lehe lagu qubaysta waxaa la yidhaha xamaam sababtu waa maxay maxaa yeeley waxaa laga dalbaa oo qofka uu ka dalbadaa kulayl uu ka raadiyaa ayb wa cadaabun baa usugnaaday cadaabka oo aliimun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda ay ahaadeen darteed yakfuruuna inay kufrinayaan qul anadcuu min duuni illahi maa laa yanfacuna walaa yaduruna wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allah qul waxaa tiraa anadcuu ma caabudaynaa oo ma tuugaynaa min duuni illaahi alla sokadiisa maa miyaan tuugaynaa shay laa yanfacunaa aana anfacaynin innaga waxbaan noo taraynin walaa yadurunaa aana dhibaynin wanuraddu ma nala celinayaa calaa acqaabinaa ciribteenna korkeeda miyaa naloo celinayaa bacda id hadaana allaahu kolka walana hanuuniyey ka gadaale kaladii kii xaal aan la toonnahay istahwadhu ay kaxaysatay oo ay raacid dalabtay ashayaadiinu shayaadiintu ay ka raacid dalbeen oy kaxaysteen fil ardi dhulka korkiisa xayraana xaal uu yahay mid wareersan oo meelow aadaan garan la lahu waxaa u sugnaaday asxaabun asxaab asxaabta oo yadcuunahu ugu yeerayaan isaga ilal hudaa hanuunka intii ka ah ugu yeerayaan yaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan iitinaa noo kaalay qul waxaa tidhaahdaa ina hudallaahi alla hanuunkiisa huwa isaga ayaa alhudaa hanuunka dhabta ah ah wa umirnaa waana la amray linuslima inaan hoggaansano lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda inaan u hoggaansano wa an aqiimuu inaan oogno ooga ayaa nala amray asalaata salaada ooga ayaa nala faray wattaquuhu alla ka cabsadaa nala faray wa huwa alle alladii allihii wayaan tuxsharuuna ilayhi xaggiisa la idiin xashrinayo la idiin ururinayay halkana alla subxaanahu watacaala mithaal buu bixinayaa qofka mushrigaa sida u wareersan yahay iyo siday shayaadiintu u wareeriyeen marka alla wuxuu leey qul waxaa tiraa anadcuu ma tuugaynaa oo ma caabudaynaa min duuni illaahi alla sokadiisa xaal uu yahay maa miyaan tuugaynaa shay laa yanfacunaa annaga aana anfacaynin haddaan caabudno walaa yadurunaa aana dhibaynin haddaan ka tagno cibaadadiisa yani axad haddaan caabudnana aan waxba na siin karin haddaan ka tagna cibaadadiisana aan waxba naga qaadi karin miyaan caabudnaa waa yaabe wa nuraddu markaa ma nala celinayaa calaa acqaabinaa ciribteennii miyaa naloo celinayaa gaalnimadii iyo shirkigii bacda id hadaana allaahu markuu allana hanuuniyey ka gadaale miyaa ciribteennii hore naloo celinayaa kaladiidan marka halkan ku jirta marka in laga dhigo la xaaleeyo oo la yidhaha marka kaladii kii xaal uu la mid yahay ayb kaladii kii xaal aan la toon nahay markaas aan la mid nahay ama in la yiraahdo kaladii sifo looga dhigo mawsuuf muqadar ah oo lasoo qadaray wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allahuma nala celinayaa raddan celin ka raddi ladii kii celintiisa oo kale sidaana marka way bannaan tahay in la yidhaahdo ayb labadaas icraab baana ugu mashhuursan ayb wanuraddu ma nala celinayaa calaa acqaabinaa ciribteennii miyaa naloo celinayaa bacda id hadaana allaahu alla kolkuuna hanuuniyey ka gadaale kaladii ka xaali ladii kii xaalkiisa xaalaan la toonnahay kaladii kii oo kale xaalaan la mid nahay istahwathu ay markaa fududaysatay istahwathu istatbacathu ay nasoo raaca ay yidhaahdeen oy ka raacid dalbeen ashayaadiinu shayaadiintu kuway duufsatay kii ay shayaadiintu kaxaysatay oo kale xaal aan la mid noqonayna markaas fil ardi dhulka dhexdiisa ay ku duufsatay xayaraana xaal uu yahay mid wareersan mithaalka marka carabtu iyagu dhaqanku waxay yaqaaneen caado ahaan qofku markuu baxo ee uu magaaladii ka fogaado ee meel lama degaana ee berri ah uu socdo ee lama degaane ee markaa geeri go-an ah marka uu socdo yaa waxaa jirtay shayaadiinta intay usoo banbaxaan ayay u yeerayaan marka isagii marka keligiis buu meel lugeynayaa markaas wuxuu moodayaa in isaga loo dhawaaqay tan loo dhawaaqa halkan baa looga yeerayaa halkaana looga yeeraya xaggaa looga yeeraya gadaal markaasuu maanta dhan waa wareerayaa marka weliba marka ay jida waxayna sidaa u yeelaan jidadkay ka dhuminayaan oo waxaa la yidhaahdaa markaasi khiilaan ayaa kuwaas la yidhaha alghiilaan guulna waa la waa waa u yaqaaneen carabta oo markaa banaanka ay u baxaan shaydaan iyaga ka dhumiya waddada ayay aaminsanaayeen oo markaa yacnii u qayliyo markaa wareerkana u kordhiyo una siyaadiyo marka ninkaas sida u wareersan oo kale ayuu la mid yahay ninka marka mushrigee aan allah subxaanahu watacaala cibaadadiis haynin ee waxaan waxna anfacaynin waxna dhibaynin markaa caabudayo ayb xayaraana xaal uu yahay mid wareersan lahu isaga xayaraana xaal uu yahay mid wareersan ayb xayraan marka waa mamnuuc min asarfi weeyaan waana wasfiga iyo ziyaadat ilalif wanuunka ayaana marka sidaa u keentay leanna muanadkiisu waa xayraa xayraan waa ninka xayraana waa haweenta waa faclaana faclaan marka kii ahaa kaladii kii xaalaan la toonnahay istahwathu ay duufsatay oy ka haysatay ashaydaanu shaydaankii ay u yeeray fil ardi dhulka korkiisa uu ku kaxaystay xayraana xaal uu yahay mid wareersan lahu waxaa usugnaaday asxaabun asxaab ayaa usugnaatay asxaabta oo yadcuunahu isaga u yeerayaan ilal hudaa hanuunkana ugu yeerayaan asxaabuntan laba tafsiir baa ku jirta tafsiirka koowaad waxay tahay ninkan diinta ka baxay ee shaydaanku uu duufsaday mid kale ee dadkii kale diinta iyagu aan ka bixin ee asxaabtiisa awal ahaa ee diinta ku haray ayaa isaga u yeerayaan warkaale hanuunkii aad ka dhuntay kusoo laabo waa kan waddadii alle ayay dhahayaan tafsiir waa kaas tafsiirkaasaana loo badan yahay tafsiir kalea wuxuu leeyahay lahu asxaabun asxaab buu leeyahay duufsato yadcuunahu isagay u yeerayaan ilal hudaa hanuun bay ugu yeerayaanoo waxay dhahayaan tacaala ila lhudaa warkaale hanuunkii u kaalay waxay ugu yeerayaanna hanuun ma aha oo waa unbaadi iyo waddo qaldan marka labada tafsiir tafsiirna waxa uu yahay lahu asxaabun yadcuunahu ila lhudaa hanuunkii dhabta a bay ugu yeerayaan waana mu'miniin tafsiirka labaadna waa dad sidiisoo kale gaalo u ah markaasay dhahayaan war dariiqii hanuunka waa kane kaalay mana aha ayb tafsiirka horaana loo badan yahay qul waxaat yadcuunahu asxaabta oo yadcuunahu isaga u yeerayaan ila lhudaa hanuunka xaggiisa ugu yeerayaan yaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan iitinaa noo kaalay qul waxaa tiraa ina hudallaahi alla hanuunkiisa huwa isaga ayaa alhudaa hanuunka dhabta ah wa umirnaa waxaana la amray linuslima inaan u hogaansanaano lirabbi alcaalamiina caalam caalamiinta rabbigood inaan u hoggaansanaano ayaa nala amray ayb baqawi marka mithaalka sida usoo koobay fiiri wuxuu yidhi haadaa mathalun darabahu llahu tacaala waa maahmaah alla ou maahmaahay liman yadcuu ila alaalihati waxaana loogu maahmaahay qofka aalihada iyo asnaamta caabudayo waliman yadcuu ila llahi tacaala iyo qofka alle keliya baryayo caabudayo ka mahali rajulin nin ayuu la mid yahay fii rufqatin asxaab la jiro dalla bihi lguulu shayaadiintu ay la dhumeen ay dhumiyeen cani dariiqi jidka ay ka dhumiyeen yadcuunahu asxaabuhu asxaabtiisaa u yeerayaan min ahli rufqati waa nin marka dad raacay markaasuu ka ambaday dadkii ayuu ka dhumay dadkii uu la socday baa marka u yeerayaan haluma ila dariiq warkaale jidka u kaalay wayadcuuhu lguulu shaydaankiina waa u yeerayaa haluma warkaalay ayuu isaguna dhahayaa fayabqaa xayraana markaasuu mid wareersan ou noqday laa yadrii garan maayo ayna dahaba meel ou aado fain ajaaba alguula hadduu shaydaanka ajiibo indalaqa bihi waa la tegayaa xataa yulqiyahu ila alhalakati ilaa uu halaaga uga rido wain ajaaba haddii uu ajiibo man yadcuuhu kuwa u yeerayo ila dariiqi jidka ugu yeerayana ihtadaa waa hanuunayaa marka adiga dadka wan wanaagsanee diinta isla raacataan ood khayrka isku barateen haddii aada maalmo intaad xaqii iyo khayrkii ka leexato ood meel marka yacni shaydaanku ku duufsado hadday iyagii waa kuu yeerayaan asxaabtaada shaydaankiina wuxuu kuu qurxinayaa camalka xun yaa raacaysaa marka haddaad soo raacdo asxaabtaadii waa hanuunaysaa haddaad shaydaankii hore ula sii dhaqaajisana waad sii ambanaysaayo waa dhumaysaa mithaalku marka halkaas u dhacaya marka dad isla socday oo dariiq safar iskula socdo oo qaar ka mida shaydaanka intuu u gacan haatiyey xaggiisa u leexday kuwanna marka waa jiidayaan oo dariiqi xaqaa bay kusoo ay ugu yeerayaan shaydaankiina kaale ay soo raac buu dhahayaa waa lagu tartamayaa marka haddaad marka dadka muuminiinta iyo ahlu khayrka raacdana dariiq wanaagsan baad aadaysaa haddaad shaydaanka raacdana wuxuu kuu dhigayaa marka ilaa sawaa'i ljaxiim walciyaadu billah ayb wa an aqiimu salaata wa an aqiimuu ooga asalaata salaada ooga ayaa nala amray wataquuhu ilaahayna ka cabsada meeshaas marka ibnu catiya almuxarar alwajiiz wuxuu leeyahay wa an aqiimu salaatada linuslimada lagu cadfi maayo buu leeyahay sababtoo ah linuslimana waa ficil mucraba kanna waxaa weeyaan waa mebni buu leeyahay an aqiimuu waataquu waa mebni mebnina laguma cadfo mucrab laakiin abuu xayaan arrintaa aad buu gaashaanka ugu daruuray markaasu wuxuu yidhi in la ysku cadfaa carabtana waa laga maqlay wax dhibaataa iyo maxduur midna ma laha marka iyadaasaana ku soconaynaa wa umirnaa waxaa nala amray linuslima inaan hogaansanaano lirabbi alcaalamiina u hogaansanaano wa an aqiimu salaata inaan salaada oognaa nala amray wataquuhu alle inaan ka cabsadaa nala amray wa huwa alle alladii allihii wayaan tuxsharuuna ileyhi xaggiisa laydin ururinayay wa huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi wa huwa alle alladii allihii wayaan khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray bilxaqi xaal ou xaq ku dheehan yahay alle wa yowma maalin yaqwadkur xus yowma maalin yaquulu ou dhahayo kun ahaw shaygu fayakuunu ou ahaanayo shaygii waa ahaanaya qowluhu alle qowlkiisu alxaqu weeyaan xaq waayo walahu walilaahi alla unba u sugnaaday almulku mulkiga iyo boqortooyada yowma maalin yunfaku la afuufayo fi suuri buunka la afuufayo caalimu lgeybi huwa isagu caalimu lgeybi weeyaan qeybka waxa maqan kan og washahaadati shayga xaadirkaa cilmigiisa kan og weeyaan alle wahuwa alle alxakiimu weeyaan alle xikmad badan alkhabiiru baatin og oo aada wax u og xogogaal ah sifaadkii allah weli la wadaa marka alle wuxuu leeyahy wahuwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaawaati iyo walarda dhuli cir abuur bilxaqi isagoo xaq ku dheehan buu abuurayee baatil uma abuurin wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa baatilan dalika danu ladiina kafaruu fawaylun liladiina kafaruu min annaar xaqaas marka alla u abuuray dhul iyo cir maxay tahay waa in isaga la caabudo ayb sidaasuu allah subxaanahu watacaala uu tilmaamay dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albaatil fii suurati alxaj iyadoo kalena suuratu luqmaan ayb meelo badan baa marka alla xaqaa uu ku ti ku sheegay wuxuuna yahay tawxiidkiisa marka dhul iyo cir maxaa loo abuuray haddii lagu su-aalo waxaa leedahay dhulka iyo cirka waxaa loo abuuray allah in la caabudo saasaa loo abuuray bani aadamka loo sakiree ku hoos nool jin iyo insi inay rabbi caabudaan qiyaamo marka la tagana la abaalmariyo walilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi liyajziya aladiina asaa-uu bima camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala kulli marka xikmadu waxay tahay in ilaahay la caabudo dhulkii waa la abuuray cirkii waa la abuuray adigii waa lagu sameeyey maxaa lagu abuuray inaan la caabudin haddaad garan weysa marka maqsadkaas weyn ee aadka u qiimaha badan xayawaanka waxba ma dhaamaysid oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi am taxsabu ana akharahum yasmacuuna aw yacqiluuna inhum ilaa kalancaami bal hum adaluu sabiila waana midda gaalada ay fahmi laayihiin gaalnimada darteedna aanba lagu la fahmayn ayb qofka gaalkaa noocuu doona ha ahaada haddaad waraysato tiraahdid war adiga maxaa lagu abuuray ma isweydiisay waa su-aal ku taaganay noqonaysaa maxaa lagu abuuray garan maayo beri baa marka mid gaala waxay ku yidhaahdeen war adiga maxaa lagu abuuray aniga waa cunaa wuxuu yidhi waana cabaa dadkana ma dhibo wax dhiboon qabaa male waa cunaa waa cabaa waa seexdaa shahwadeydaan gutaa dadna ma dhibo de laakiin maxaa xayawaanku intaa waa sameeyaa baa la yidhi marka xayawaanka waa cunaa waa cabaa shahwadiisoo gutaa in badan oo iyaga kamidana dad ma dhibaan waaba iyagaaba laga manaafacadsadaa marka maxaa farqiga idiin dhexeeya maxay kula tahay inuu noqonayo cabaar markuu aamusnaabu wuxuu yidhi xayawaanka maxaa ka hadlaysan uu yidhi marka xayawaankii waxba kama hadlaysna laakiin adigay wax kaa halaabayaan marka leanna xayawaanka caqli lama siinin isaga xayawaanku arrintaa iyadaa marka waxba ugama hadlaysna kumana xuma laakiin adigii bani aadamka inaad xayawaan la sinaato soo xumaan ma noqonaysa marka waxaa kasii daran marka qiyamka iyo dadnimada markuu isaga kuu sheega marka hadda dadka mus iyagiiba hadda waxay iska dhigayaan qiyam iyo inay ka hadlaan iyo mas-uuliyadda adduunkaba inay iyaga saaran tahay iyay la tahay qofkii insaankii muslimiintiina marka aawa iyagii iyagiibaa marka halka ay yaallaan isdhigay waxayna isu dhigeen iyagiibaa risaaladii nebi moxamed lagu sharfay loo soo dhiibay intay aam iyagoo aaminsan inay qaadaan iyagiibaa marka laga waayay wailaa marka bani aadam sidaa marayo inuu qiyam ka hadlo ma hagaagsanay waxay un ka dhalanaysaa qalad muslimku ay galeen wax ka imaanaya un weeya ayb meeshaas marka waa marka bilxaqida marka waa muhim dad badan haddii dhul iyo cir maxaa loo abuuray haddaad su-aashid nebi maxamedaa loo abuuray kuleeyihin waa qaldan yihiin iyaguna dhulka iyo cirka waxaa loo abuuray bilxaqi xaqu waa maxay in alla la caabudo dhulka iyo cirka nabiyullaahi maxamed dartii looma sameynin dhulka iyo cirkii waxaa loo sameeyey in allihii abuuray in lagu aqoonsado la caabudo arrintaa iyadaana nebiga maaha nin hoos loo dhigaayo maaha bal nebiga sal ll ly slam isagiibaa waxaa laga doonayaa inuu alle keliya caabudo addoon waayo nebiga addoon rabbigii caabudayo weeyaan ambiyada ilaahay ayb marka maxaa dhul iyo cir loo abuuray waxaa loo abuuray dadka ku hoos noole loo sakiray jiniinsi inay rabbi caabudo wayawma yaquulu wadkur xus yowma maalin yaquulu alla uu dhahayo kun ahaw buu ku oranayaa shayga fayakuunu waa ahaanayaa ee waxyaabahaas alle kun ou dhahayo ee ahaanayana waxaa ka mid a bachiga dadkan qubuurta in laga soo bixiyo qowluhu alla qowlkiisu alxaqu weeyaan waa xaq walahu lmulku walahu walilaahi alla oo keliya unba almulku mulkigu oo usugnaaday yow walahu walilaahi unbaa almulku mulkigu oo usugnaaday yowma maalin yunfaku la afuufayo fi suuri buunka la afuufayo maalmaha kaleba alle mulkiga isagaa iskale laakiin maalintaa maalin weyn maadaama ay taha gaar loogu xusay caalimu lgaybi huwa alle caalimu lgeybi qeybka ka ku cilmi leh waa washahaadati iyo waxa joogo wa huwa alxakiimu alkhabiir waa mid xikmad badan falsan ee khabiir ahoo baatin og axwaasha addoommadiisa hoos u og waid qaala ibraahiimu liabiihi aazara atatakhidu asnaaman aaliha inii araaka waqowmaka fii dalaalin mubiin wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi aabihi uu ku yidhi aazara aazar uu ku yidhi atattakhidu miyaad ka dhiganaysaa asnaaman sanamyaalo miyaad aalihatan macbuudka macbuudyaalo ka dhiganaysaa inii aniga araaka waan ku arkayaa adiga iyo waqowmaka qoomkaaga fii dalaalin baadi dhexdeed xaal aad ku sugan tihiin baadida oo mubiinin cad wakadalika sidaadaas oo kaleon ibraahim arrintaa u tusnaa nurii ibraahiima ibraahim u tusaynaa malakuuta asamaawaati samaawaadka mulkigeeda iyo walardi dhulka mulkigiisa waliyakuuna si uu u ahaado min almuuqiniina kuwa wax yaqiiniyo siduu u noqdo falamaa markii janna uu daboolay calayhi isaga korkiisa alleylu habeenka uu daboolay ra-aa wuxuu arkay kowkaban xidig buu arkay meel kayfayo qaala waxa uu yidhi haadaa kani rabbii rabbigay weeyaan bizacmikum sidaad idinka ku andacooneysaan falamaa markii afala ou cilay oo markaa kowkabkii iyo xidigii ou markaa libdhayo ou baaba-ay qaala wuxuu yidhi laa uxibu ma jecli aniga alaafiliina kuwa qarzuulo oo baaba-o ma jecli buu yidhi kuwaas falamaa markii ra-aa uu arkay alqamara dayixi marku arkay baasiqan xaaluu yahay isagoo markaa soo muuqday oo soo baxay qaala wuxuu yidhi haadaakani rabbi rabbigay weeyaan saad idinku sheeganaysaan ay idinla tahay falamaa markii afala uu baaba-ay uu zuulay oo dhacay qaala wuxuu yidhi lawallaahiye in lam yahdinii hadduunani hanuuninin rabbii rabbigay hadduunani hanuuninin la akuunana ahaadee oo ahaadee min alqowmi qolo addaaliina baadiyoobay falamaa markii ra-aa uu arkay ibraahim ashamsa qoraxdii baasiqatan xaalay tahay iyadoo markaa soo muuqanayso o soo baxayso qaala wuxuu yidhi haadaakani rabbii rabbigay weeyaan siday idinla tahay haadaa kana akbar weynin badanoo kuwii hore kana ka weynba falamaa markii afalad ay zuushay oy dhacday qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkayow inii aniga bari-un mid beri ka ah baan ahay mimaa kii xaggiisa tushrikuuna aada ilaahay la wadaajinaysaan keyrkii inii aniga wajahtu waan jeediyey wajhii wejigayga ayaan jeediyey liladii allihii baan u jeediyey xaggiisa fatara abuuraya samaawaati samaawaadka abuuray walarda dhulkii abuuray xaniifan xaalaan ahay mid shirkiga iyo qallooca kasoo leexanayo towxiidka usoo leexanayo wamaa ana anigu maahi min almushrikiina mushrikiintana ka mid maahi waxaaja wou la dooday waxaaja waxaa la dooday hu ibraahim qowmuhu qowmkiisii baa la doodeen qaala wuxuu yidhi ibraahim atuxaajuunii ma ila doodeysaan fillaahi towxiidkii alleh miyaad igula doodeysaan alla shanigiisa iyo towxiidkiisa maa igula murmaysaan walxaal iyadoo qad hadaanii rabbigay uu ihanuuniyey walaa akhaafu ka cabsan maayo maa waxa tushrikuuna aada la wadaaji aada wadaajinaysaan alla la wadaajinaysaan bihi maagaba ilaa an yashaaa rabbii laakiin laakiinse an yashaaa inuu doono rabbi rabbigay laakiin ilaa an yashaaa laakin an yashaaa rabbii rabbigay inuu doono maahani shay-an shay ou doono maahee oo haddii rabbigay markaa uu shay doono waxa uu doonay inuu igu imtixaanoon markaa aan ka cabsado de markaa yacni waa ka baqayaa wixii sidaas ayb wasica rabbii rabbigay wuu ugu waasac noqday kula shayin shay dhammaantiis cilman min jihati cilmin buu ugu waasac noqday afalaa tatadakaruun miyaydnan waansamaynin wa kayfa waa yaabee sidee baan akhaafu uga cabsanayaa maa waxa ashraktum aada ilaahay la wadaajiseen cibaadadiisa aada wax ka siiseen walaa takhaafuuna xaal idinkuna aydnan cabsanaynin annakum walaa takhaafuuna xaal aydnan cabsanaynin annakum idinku ashraktum inaad markaa shirki fasheen bilaahi allah aada u shirki samayseen maa shay aada la wadaajiseen alle lam yunazil ounan soo dejinin bihi alle calaykum idinka korkiina suldaanan waxujaa uunan kusoo dejinin faayul fariiqayni labada qolo kuwa kee ahoo a xaqu ku xaqnimo badan bilamni nabadgelya yaa ku xaqnimo badan in kuntum taclamuun haddii aada wax garanaysaan ood wax ogtihiin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin wax shirki ah aan ku dheehin kuwaas ayaa ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin alamnu nabadgelya u sugnaatay wahum iyaguna muhtaduuna weeyaan kuwa hanuunsan oo hanuunaya halkan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa qiso ibraahim iyo qoomkiisii dhex martay doodihii ibraahim iyo qoomkiisii dhex martay mid ka midana weeyaan tan suuratu albaqara waa kusoo marnay alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbihi halkanna waa dood labaad suuratu lambiyaa iyo suuratu shucaraa iyo suuratu maryam iyana waa ugu tegi doonaa nabiyullaahi ibraahim qoomkiisu waxay caabudi jireen xidigaha oo xidigaha ayay faashan jireen waxayna aaminsanaayeen caalamkan kore xidigaha iyo qoraxda iyo bisha iyo inay taahiir iyo saameyn inay ku leeyihiin dhulka waxa ka dhacayo xawaadidta dhulka ka dhacayso cirka saameyn xidigaha iyo inay saameyn ku leeyihiin bay aaminsanaayeen caqligoodiibuu marka rabaa inuu ku xujeeyo ayb marka waana dood aada u kulul waayo allana nabiyullaahi ibraahim ou markaa yacni gaaladii uu ka uu ka adkaaday nabiyullaahi ibraahim gaalada wuxuu alla leeyahay wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim liabiihi aabihi uu ku yidhi aazara aazar ahaa ama aazara aazar uu ku yidhi atattakidu ma ka dhiganaysaa asnaaman asnaam miyaad aalihatan macbuudyaal ka dhiganaysaa sanam marka waxaa la yidhaha wixii suuro iyo masawir leh la qoro dhagaxa marka inta la qoro sawirna loo yeelo sanamaa la yidhaha marka aan loo yeelin sawir ama uu caam yahayba wathan ayaa la yidhaha markaas dayib innii aniga araaka waan ku arkayaa wa qowmaka adiga iyo qowmkaaga fii dalaalin xaal aad baadi dhexdiis tihiin mubiinin cad innii aniga araaka waan ku ogaanayaa adiga iyo wa qowmaka qoomkaaga fii dalaalin baadi dhexdeedaan kugu ogaanayaa mubiinin cad ra-ada haddii laga dhiga cilmiye haddii basariya laga dhigana fii dalaalin waa la xaaleyna wakadalika sidaadaas oo kale yaan nuri ibraahima ibraahim u tusaynaa malakuuta asamaawaati waalardi ciraryaalo iyo dhul malakuudkiisa yaanu tusaynaa si uu yaqiin u helo iyo waliyakuuna inuu ahaado min almuuqiniina kuwa yaqiiniyey inuu ka mid ahaado falamaa markii janna ou mugdiyoobay ou daboolay caleyhi isagoo korkiisa alleylu habeenka markuu daboolay ra-aa wuxuu arkay kowkaban xidig janna calayhina waa la dhihi karaa janna huna waa la dhihi karaa janna markay tahay calayhi in lagu gudbiyaana fasiix ah oo afsax ah jannahu haddii la yidhaha iyada lafteeda waa fasiix janna calayhina waa afsax ajanna haddii la yidhaha oo hamse la geliyana ajannahu ayay afsax ku tahay ajanna calayhi in la yidhaahdana waa iyadana luqo kalow afar luqo waay marka falamaa markii janna uu daboolay calayhi isagao korkiisa alleylu habeenku markuu daboolay ra-aa kowkaban xidig buu arkay qaala wuxuu yidhi ibraahim haadaakani rabbii haadaa rabbidan dhowr tafsiir baa ku jirto kan ugu roon waxaa weeyaan in la yidhaha haadaa rabbii calaa zacmikum sida aada idinku ku andacooneysaan maadaama aad xidigaha caabudaan xidigaas waa rabbigaysaa idinku sheeganaysaan taasna hadda gaalnimona maaha wax dhibo ay leedahayna male marka oo qur-aankayba ku jirtaa wa yowma yaquulu naaduu shurakaa'i alla wuxuu dhahayaa kuwa aada aniga ila wadaajiseen ood waxay ugu darteen bal u yeera ilaahay marka shurako mau qabaana maya waa say ayagu la ahayd waay waxa laga hadlayna ayb tafsiir waa sidaas tafsiir labaadna haadaa rabbiida in la yiraahdo laga dhigo istifhaam macnuhuna marka uu noqdo ibraahim qaala wuxuu yidhi haadaa ay ahaadaa kani rabbi rabbigay miyaa wayaabe kan maa aniga rabbigay ah oo markaa in laga dhigaa haadaa hamse in loo soo qadaro haadaa rabbii haadaa rabbii istifhaam yani ibnu jariir macnahana waa soo dhaweeyey isaga qole waxaa jirta iyagu marka dhahayaan haadaa rabbiida waa daahirkeeda waana ibraahim inta aan nebi iyo rasuul laga dhigin waayo waa intii ou yaraa ayuu sidaan yidhi arrinkaa iyadaa laakiin waxaa laleeyahay ambiyada ilaahay yaraan iyo weynaan midna shirki iyo gaalnimo iyo midna sooma aynan marin ambiyada alle marka tafsiirkaasi waa tafsiir marguubun canhu iska noqonaya marka labadan un in lagu socdaa wanaagsan haadaa rabbii calaa zacmikum ama haadaa rabbii haadaa rabbii kan rabbigay miya falamaa markii afala ou dhacay qaala wuxuu yidhi laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa dhacayo markaa nimankii markau tusa xidigan waa rabbigay saad idinku sheeganaysa baar baa la joogayo xidigii waaba iska waa la waayey ee wax marna la weynayo marna la helaayo ilaah ma noqonayaanu yidhi marka kani anigu ma jecli kuwa dhaco oo baaba-o meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa rabbi rabbigaan caabudayno weligii ma zuulayo waa rabbi xayun daa'imun laa yamuut laakiin wax baaba-aye madoobaanaye yacni markaa la weynayo baaba-ayo zuulayo ilaah ma noqon karaan qaala laa uxibu laafiliin iyagana marka way dhegeysanayaan falamaa markii ra-aa uu arkay alqamara dayixii markuu arkay xoogaa xidigii marka wax ka weyn buu hadda soo aaday marka markii hore xidiguu ku bilaabay waa yaryahay xidig dayaxaa ka weyn tartiib tartiibuu kor ugu socdaa marka hadhow marka wuxuu yidhaha kii ugu weynaa haddii la weynayo mar marna la helayo ee waxaad cir ka sugtaan oo aada marka yacni makhluuqaadkan cirka jiro ha fiirinina marka falamaa markii ra-aa uu arkay alqamara dayixi markau arkay baasiqan isagoo soo baxayo qaala wuxuu yidhi haadaa kani rabbii rabbigay ama kani rabbigay miyaa mase haadaa rabbii bizacmikum falamaa markii afala ou zuulay oo uu baaba-ay qaala wuxuu yidhi lain lam yahdinii hadduunani hanuuninin rabbii rabbigay la akuunana ahaadee oo ahaadee min alqowmi qoladii addaaliina dhunsanaa ayb falamaa markii ra-aa uu arkay ashamsa qoraxdii baasiqatan xaal ay tahay mid muuqanayso soo baxayso qaala wuxuu yidhi haadaa kani rabbi rabbigay weeyaan saad ku andacoonaysaan haadaa kana akbar weynin badan kuwii horeba kanaa ka weyn falamaa markii afalad ay dhacday qorax dhici markay dhacday qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow inii anigu beri-un mid beri ka abaanahay mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan idinku waxaad caabudaan waxyaabahan ifo ee cirka ku yaallo kii ugu yaraa iyo kii u weynaaba waa kaas baaba-ayaanoo way dhacayaan marka waxaan aada caabudaysaan beri baan ka ahay ayb waxaa laga qaadanaya marka qisadani qofka in lagula doodo waxa uu aaminsan yahay way ka xoog badan tahay wuxuusan aaminsaneyn inaa kula doodo waxaa laga yaabaa gaalka haddaad aayado qur-aan akriso inuu ku yidhaha aayadahan ani maba aaminsanin laakiin shay ounan ka baxsan karin xaqiiq ounan ka baxsan karin isaguna ogol yahay adna aada ogoshahay marka aada ku xirto korkiisa xujadii waa ka helaysaa ayb saasuu marka nabiyullaahi ibraahim uu kula khidaabaa marka iyaga inii aniga wajahtu wajhii wejigaygii baan jeediyey liladii allihii baan u jeediyey fadara amaamuday asamaawaati samaawaat iyo waalarda dhulka xaniifan anigoo xaalaan ahay mid shirkiga ka leexanayo oo kasoo qalloocanayo wamaa ana anigu ma ahi min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahi sidaa buu ku yidhi marka waxaaja waxaa la dooday hu ibraahim qowmuhu qowmkiisii baa la doodeen qaala wuxuu yidhi atuxaajuunii ma ila doodaysaan fi llaahi fii cibaadat illaahi alla cibaadadii ma igula murmaysaan war aniga icaabuda idinma lihi anaa madax idiin noqonaya idinma lihi dheef aniga taydaa idinkuma haysto haddaba waxaan ku doodaynaa allihii idinka idin abuuray anigana i abuuray aan caabudna ma igula murmaysaan buu yihi marka iyadana waa meel kalow doodii ka keenay waqad hadaanii iyadoo rabbigay ou itusay xaqa iyo ou ihanuuniyey walaa akhaafu ka cabsan maayo maa waxa tushrikuuna bihi aada ilaahay la wadaajinaysaan meeshaa marka siyaaqa waxaa ka muuqanayo waxay ku cabsi geliyeen ilaahyadooda hadalkan markuu ku yidhi bay waxay ku cabsi geliyeen ilaahyadoodii markaasuu leeyahay anuu ilaahyadiina ka baqi maayo waxna ii dhibi maayaan nafci iyo dur midna ma laha waana caado markaa gaaladu ay lahaayeen mushrikiinta kuwan waa kana hadda nebi ibraahim bay saa u cabsi gelinayaan kuwii iyagana nabiyullaahi qowmu caad nabiyullaahi huud waa waatay cabsi geliyeen oo waxay yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisu qaala inii ushhid llaha washhadu anii barii'u mima tushrikuuna min dunihi fakiduunii jamiican waa kii uu marka sidaa yidhi oo ay dhaheen marka in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisu wax kale maahay waxaan ku leenahay ilaahyadeenii sidaad wax uga sheegaysay bay wax kugu taabteen waali iyo cudur iyo jiro iyo dhibay kugu rideen aalihada ay sheegayaan waa dhagaxdaas iyagu ay qorqoreen ayay leeyihiin waxbay dhibaysaa waxbay dadka ku ridaysaa dhibaatay kuu keenaysaa saasay ku yidhaahdeen ayb isagana marka waa waatuu yidhi inii tawakaltu cala allahi rabbii warabbikum maa min daabatin ila huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim nabiyullaahi moxamedna waa ku cabsi geliyeen oo waa kuwii yidhaahdeen suurat lacraaf markii alla uu yidhi alahum arjulun yamshuuna biha am lahum aydin yabdishuuna biha ilaa alla uu yidhi ina waliyi allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala saalixiin halkanna waa kan nabiyullaahi ibraahim bay leeyihiin iska jir waxay kugu dhigaan ilaahyadeena ayb marka alla wuxuu leeya walaa akhaafu wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim walaa akhaafu ka cabsan maayo maa waxa tushrikuuna bihi alla aada la wadaajinaysaan ilaa an yashaaa rabbii laakin idaa shaaa rabbii rabbigay hadduu doono shay-an hadduu wax doono waa ka cabsanayaa markaas aniga ilaabaan marka istinahan waa munqaic istina mutasila maaha hadduu mutasil ahaa lahaana macno faasida kasoo bixi lahaa macnaha faasidkana wuxuu yahay ilaahyadiina anigu kama cabsanaayo inuu ilaahay doono maahani de ilaahay ma in ilaahyadaa laga cabsado doonayaa maya istinaha marka waa istinaa oo munqatica waaye anigu kuwaa ka baqi maayo waay iyagu waxna ma taraan waxna ma dhibaan waxna ma anfacaan laakiin allah hadduu doono inaan shay ka cabsado isagaa leh waa yeeli karaa wasica rabbii rabbigay waa waasa uu waasac noqday kula shayin shay dhammaantiis cilman min jihati cilmin ogaal buu ugu waasac noqday wax kasta isagaa og afalaa tatadakaruun miyaydnan waansamaynin wa kayfa waa yaabee sidee baan akhaafu uga cabsanayaa maa waxa ashraktum aada ilaahay ugu shirki samayseen sideen aniga uga baqaa walaa takhaafuuna idinkana walxaal laa takhaafuuna idinkuna aydnan ka cabsanaynin annakum ashragtum ishraakakum shirki falkiina bilaahi alla aada la wadaajiseen cibaadada qeyrkiis idinkuna aydnan ka baqaynin idinkii oo ilaahay qeyrkii caabudeen ka baqi maysaan aniga seen kuwiina uga baqaa marka marka annadan iyo waxaa ka dambeeya waxay dhacayaan masder masderkana waa fi maxali nasbin takhaafuunadu u yahay mafcuulu bihi walxaal laa takhaafuuna aydnan ka cabsanaynin anakum ashragtum ay ishraakakum shirki falidiinana aydnan ka cabsanaynin bilaahi allah aad wax kale cibaadada ugu darteenna aydnan ka baqaynin maa shay a aada alla la wadaajiseen lam yunazil ounan soo dejinin bihi isaga ounan kusoo dejinin calaykum korkiina suldaanan waxxujaa aan ugu soo dejinin waa yaabe marka faayulfariiqeyni labada qolo kuwee kee ahoo axaqu ku xaqnimo badan bilamni nabadgal labadeenna yaa inuu nabadgala ku haboon nin alla keliya caabuday allaha cirkan iyo dhulkan iska leh keligii caabuday iyo nin allaha dulmiyey oo qeyrkiis caabuday inuu nabadgalo yaa ku haboon in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad wax garanaysaan ad wax ogtihiin aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin wax shirki ah ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin alamnu nabadgelyay leeyihiin cadaab ay ka nabadgalaan wahum iyagu muhtaduuna weeyaan kuwa hanuunsan meeshaasna marka saxaabadu aayaddan markay soo degtay aayaddu waxay leedahay qofkii rumeeyey oon iimaankiisa dulmi ku dheehin dulmigii waxay u qaateen macsida markaasay yidhaahdeen rasuul allow yaa annaga naga mida oo aan macsi gelin hadday sidaa tahay ninkii un iimaankiisa macsi ka dhowray bis hadduu nabadgelya helaayo halaagsanayba markaasuu wuxuu yidhi alam taqra-uu qowla cabdi saalix addoonkii saalixa ah qowlkiisa miyaydnan aqrinin ina shirka la dulmun cadiim marka shirkigaa loo jeedaa buu leeyahay dulmigan saas darteed marka macnuhu waxaa weeyaa ninkii alla rumeeyey iimaankiisana aan shirki ku darin kaas waa badbaadaya dulmiga marka macsina waa noqdaa shirkina waa noqdaa intaba ayb waxaana ku tusaayo aayadda suuratu faatir huma awrahna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah kulligoodna ilaahay wuxuu ballan qaaday jannaatu cadnin jannaatu cadnin yadkhuluunahaa inay jannadii gelayaan buu saddexdoodii u ballan qaaday marka gaalnimo inaynan ahayn dulmiga aan loo jeedin baad fahmaysaa marka dulmigu qad yakuunu dulmi akbara iyo dulmi aan akbar ahayn oo macsi ahayntaba dulmigu waa uqeybsana ayb aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin aan ku dheehin ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin almnu nabadgal laga nabadgala cadaab wahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunay hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed